bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa khamiis taariikhdu ay ku astaysan tahay shanta bisha setembar sannada labada kun toddobayo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa kulan kula qaatay magaalada khartuum dhigiisa dalka suudaan cumar xasan al bashiir waxayna ka wada hadleen xaaladda labada dal iyo iskaashiga ka dhexeeya madaxweynaha soomaaliya ayaa albashiir kaga warbixiyey xaaladda soomaaliya iyo halka haatan ay marayso caqabado dhowr ah ayuuse sheegay in soomaaliya ay ku horgudban yihiin taasoo ay ka dhalatay burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya kadib jabhado abuurmay iyo sidoo kale soomaaliya oo aan tan iyo xilligaasi si dhaqso aan dib kaga soo kaban helinna sidoo kale waxyaabihii kaalmadii ay u baahneed madaxweynaha dalka suudaan ayaa dhinaciisa ballan qaaday in soomaaliya waxyaabaha caqabada ay ka haysato uu ka taageeri doono taasoo ay ugu horreyso dhaqaalaha iyo sidoo kale amni darrada ka jirta dalka waxa uuna tilmaamay in wax badan ay gacan ka sii doonaan soomaaliya kulanka markuu soo idlaaday kadib waxaa warbaahinta suudaan la hadlay uqaybsamaha warbaahinta ah ee safaaradda fiidow kaasi oo ka warbixiyay kulanka labada mas-uul u dhexeeyey
labada madaxweyne ee dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iyo madaxweynaha dowladda suudaan cumar xasan axmed al bashiir wuxuu ka dhacay madaxtooyada dalkan suudaan waxaana goobjoog ku ahaa wafdi wasiira oo la socday ilaa shan wasiira iyo ilaa lix ama shan xildhibaano iyo xubno kale oo la taliyaal iyo la ku jira dhankooda kale suudaanna sidaas oo kale wax uu mas-uuliyiinka matalaya qeybaha oo wasiir walba ama mas-uul walba quseyso uu ka joogay marka intaanana kulanka uu labada madaxweyne bilaaban waxaa jira kulamo si hoosaada oo si gargaar u bilaawday labada dhan labada mas-uuliyiinta labada dowladood ayaa marka hore isla falanqeeyey waxyaabaha xiriirka la kulamo gaargaara oo ay mas-uuliyiinta labada dal ay yeelanayeen sida haddii ahala wasiirka arrimaha dibadda usaga wasaaradda arrimaha dibadda la kulmay ama wasiir dowlaha arrimaha dibadda wasiirka tacliinta oo sidaan wasiirka tacliinta la kulmaysa ay kamid ahay wasiir walba wuxuu la kulmaya ninkiisa inta badan waxaa laga wada hadlay labada markii midna kulan weyn oo isku yimid waxaa laga wada hadlaya sidii labada dowladood ay arrimo badan isaga kaasha lahayeen oo kuseeya labada dhan waxay labada madaxweyne isaga kaashayin muhiimo tahay in iskaashi dhow la sameeyo oo weliba la sameeyo mid ka duwan hore ficilna laga dhigo
dowladda suudaan waxay ka mid tahay dowladaha safaaradaha kuleh magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyadoo sidoo kalena arday aada u fara badan oo soomaaliyeed ay dalkaasi wax ka bartaan halka kuwo kalena mar inay u tahay xilliyada ay doonayaan inay ka tilaabaan dalalka xuduudaha dalalka suudan iyo sidoo kale libiya si ay u raadiyaan nolol ka wanaagsan midda ka jirta soomaaliya inta badanna dhalinta ayaa kaga tahriibta dalkaasi suudaan iyadoona mar inay u tahay wadamo badan oo qaaradda afrika haba ugu badnaato soomaaliya howlgalla amniga lagu xaqiijinaya ayaa habeennimadii xalay ahaa ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya waxa ay ka sameeyeen qaybo ka mid a degmada warta nabadda ee gobolka banaadir halkaasi oo gacanta ay ku dhigeen ciidamada dhalin aada u fara badan oo lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo lagu tuhmayo inay qayb ka yihiin falalka amni darre ee ka dhacaya caasimadda soomaaliya howlgalladan oo ay hogaaminayeen saraakiisha ciidanka ammaanka soomaaliya ayaa waxa uu bilowday habeenbarkii xalay iyadoo uu soo gaaray ilaa waa berigii saakay waxaana la tilmaamay in dallin aada u fara badan gacanta ay ku dhigeen ciidamada kuwaasi oo loo gudbiyey qaybta dambi baarista booliska ee c i d da halkaasi oo qaarkood dib loo sii daayay halka kuwo kale ciidamadu ay ka shakiyeen halkaa loo kaxeeyey si baaritaano dheeraada lagu sameeyo saraakiil ka tirsan kuwa ammaanka oo warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen in saacadaha soo aadan ay ka warbixi doonaan howlgalka xalay ay ka sameeyeen degmadaasi iyo qaybo kale oo ka mid a degmooyinka yaaqshid iyo hulwaa howlgallada habeenadii dambe ka dhacaya caasimada soomaaliya muqdisho ayaa u muuqanaya kuwa lagu dardargelinaya xaqiijinta amniga magaalada muqdisho halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka koonfur galbeedna waxa ay sheegeen in kulanka ugu horreeya ee baarlamaanka maamulkaasi ay keeni doonaan mooshin xilka ay kaga qaadayaan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan oo ay ku eedeeyeen inaan waxba ka qaban waxyaabihii looga baahnaa iyo shaqooyinkii laga rabay madaxweynaha taabadarkeedan uu ku mashquulay arrimaha siyaasadeed ee ka jira dalka shariif xasan sheekh aadan ayaa wajahaya eedeymo dhowr ah oo ay u jeedinayaan deegaanada koonfur galbeed dadka ka soo jeeda kuwaasi oo qaarkooda horay kulamo ay u qaateen ku sheegeen inuu yahay shaqsi aan u adeegaynin danahooda balse ilaalsanaya keliya dhaqaalaha soo gelaya sida hadalka ay u dhigeen xildhibaanadan waxay sheegeen kulanka lix iyo tobanka waa kulanka bisha soo socota baarlamaanka soomaaliya uu isugu imaan doono waa bishan lix iyo tobankeeda uu isugu imaan doono looga baaraandegi doono qaabkii xilka looga qaadi lahaa madaxweynaha loona keeni lahaa mooshin ka dhan ah sida uu sheegayo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi baarlamaanku waa xirnaa u furmaya bishan lix iyo tobankeeda insha allahu tacaala baarlamaanku hadduu furmo gabanno oo noqon doonaa madaxweyne shariif xasan sheekh aabe inaan xilka ka taabno fikir siyaasadeedna aan dabayno hogaanka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan uu ku fashilmay runtii boqol kiiba boqol inuu la shaqeeyo dhinaca siyaasadda waa ku fashilmay haata dhinaca horumarka sida amniga biyaha caafimaadka bulshada reer koonfur galbeed maalintii shariif xasan hogaanka mas-uulahayay iyo qabanayay iyo maanta shaq weyn baa udhexeeya sababtoo ah maalintaas jidadka way furnaayeen gacan walba waa soo maraan laakiin wadooyinka way isku furnaayeen maanta laakiin wada tahay saddexdaa gobol waa kala xiran yihiin dowladda loo gudbi karta ma laha dowladda loo gudbi karta ma laha xildhibaanka ayaa mar aan weydiinay tirada ay la-eg yihiin xildhibaanada doonaya inay mooshinka ka geeyaan shariif xasan sheekh aadan ayaa waxa uu sheegay inay yihiin tiro aad u badan oo boqol gaaraya waxaan ku hadlaya afka baarlamaanka waayo wadatae baarlamaankeenu waa boqol afartan iyo sagaal xubnood ismadii hadda boqol afartan iyo sagaal xubnood baa saxiixaysa mooshinka laakiin waxaan leeahay boqol saxiixaysa waa sababtoo ah gurigoodii iyo kii walaalkood iyo kii laga soo doortay iyo gobolkii degmadii aankudhaa tuuladii beerihii ceelashii wax dadkaa loo qabtay ma jiro sidaa darteed caqabada ugu fara badan waxaa weeye hogaanka isbedel siyaasadeed oo hogaanka inuu dhaca mooyaane dadkaas waxaa maanta sharaf u ah sidii bedelaha sharif xasan sidaa darteed askartaa dhib ku qabta baarlamaankaa dhib ku qaba shacabkaa dhib ku qaba golihiisa wasiirada qaar ka mida dhib ku qaba marka halka hadda sharif xasan laga fiirinayo ma dadku uma joogo xaqiiqiyan markaan kuu sheego eedeymahan ku wajahan shariif xasan sheekh aadan waxa ay kusoo aadayaan xilli shalay uu dib ugu soo laabtay magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya halkaasi oo uu kula hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay tahay inay hogaamiso hogaanka siyaasadeed ee dalka u yaala balse waxyaabaha qaar ee laisku diidan yahay ay tahay arrinta federaalisimka sida uu ka dhawaajiyey xubno ka tirsan beesha caalamka oo ay qayb ka tahay midooda afrika ee amisom ciidamadeeda saraakiishooda ciidamada saraakiisha ciidamada amisom ayaa gaaray magaalada cadaado ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka galmudug halkaasi oo ay u tageen in bal xal ay u raadiyaan isku dhaca u dhexeeya madaxda maamulka galmudugga waxaa ka mid ahaa jenaraal subaglo oo ah taliyaha ciidanka midooda afrika ee amisom kaasi oo tilmaamay inay fulinayeen amar madaxda dowladda soomaaliya kaga yimid ka oo ahaa in amniga la xaqiijiyo magaalada cadaado haddaba kulan oo ay ku qaateen magaaladaasi oo ay kula hadleen madaxweynaha galmudug ayuu sheegay inuu kusoo dhammaaday saafgarad sidoo kalena ay indheindheynayeen xaaladda magaalada cadaado iyo habka ay ciidamada amisom kaga shaqaynayaan halkaasi warbaahinta ayuuna la hadlay kulanka kadib
cadaado anigii iyo madaxdii ciidanka amisom waxaan la kulanay madaxdii cadaado ee galmudug waxaan u nimidnay inaan qiimayno arrimaha nabadgelyada cadaado alxamdulilah waxaan aragnay inayna wax dhibaatoo weyni jirin ciidanka amisomna inuu fulinayo wixii loogu talagalay siyaasadaan laisku hayaa waxaan ka codsanay labada dhinacba inay siyaasadooda ku dhammaystaan dhexdooda taasna way naga yeeleen waxaan rajaynaynaa inaynan waxa badihii dhicin oonan laysku toogashiya inana dhicin ciidanka amisobna wuxuu halkan u joogaa waa amarka dowladda federaalka siduu caawi lahaa ay dowladda federaalkii ay ayna soo amartayna way way qabsanayaan inaan airbortka securitygiisa hayno iyo iyo inaan hawl fududayno waxyaalada international communitygu mucaawanooyinka ay u keenayaan galmudug saasaan u nimidnay nabadgelyadu way fiican tahay ciidankanina hadduu alla idhaahdo si si degdega ayaan ayaan u bedeli doonaa ama u qaadi doonaa dhinaca kale ee khilaafka kala kala dhexeeya madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa lagu wadaa maanta inay la kulmaan xubnahan ka tirsan beesha midooda yurub beesha caalamka iyo sidoo kale midooda afrika ugu dambeynna shacabka ku dhaqan deegaanka beriire ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay ka cabanayaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo fariisimo ka dhigtay goobihii danta guud loogu shaqaynayay shacabkan waxay sheegeen in ay dhibaato ku qabaan ciidamada oo laga rabay in bannaanka magaalada ay ka dhigtaan fariisimo taa beddelkeedana ay ka dhigteen goobihii dadka loogu adeegayay taa oo sahashaynta badan in weerar lagu soo qaado gudaha magaalada waxyeelana ay kasoo gaarto dadka rayidka ah madaxda dowladda ayay ugu baaqeen in ciidamadan wax laga dhaha dadka shacabka ah sidaa uu sheegaya mid ka mid a dadka deegaanka
waxyaabaha dowladda aan ku eedeynayna waxaa ka mid ah in ay markay magaaladu ay yimaadeen inay degeen xarumihii deegaanka loogu adeegayay sida isbitaalkii iyo iskuulaadkii waxay baroos halkii la rabay in ay aadaan tuulooyinka kale ee dariska ah ee laga jiro si aysan u fududaanin in ma arkaysaa weerar lagu soo qaado deegaanka marka maadaama ay dowladdii ay maarkaysa difaacay ka haysa deegaanka waxaa fududaatay in si fudud deegaankii lagu soo weeraro anigu aan taas deegaanka noloshooda ay oran ahaantii dalagii beeraha ka soo go-a la marsiin jiray oo deegaanka la gelin lagu gelin jiray magaaladii waxay noqotay in ma arkaysa ay noqoto dabagaan ahaantii badan ayaa ku dhacay dadka deegaanka beriire tiro dhowr jeer waxaa kusoo laalaabtay weeraro ay ku qaaday kooxda al-shabaab fariisimo ciidamada dowladda iyo kuwa amisoonba ay halkaa ku lahaayeen warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo waa naga intaa anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idiin soo saaray warka idiin akrinayay intaynu dib mar kale u kulmayno sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh